bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah shaqaalaha raadiyo warsan oo dhama salaame ismii shalay adoogu ilaahay ka e iidakiin salaame waana mahadsantiin waana iidaran dhawo
tan kale master jiif sagaarey oo ku may-at ujeedada aad aan la xiriirtay idaacadda radio warsan haa bismillaahi una dadkaana oo mujtamac bileerin oo koonfurta soomaaliya degan geeka una dadka banaanka ka nool iyo dadka guda ka nool mayba dareensiin in caqabado xoogle jaran mugta ka jirta nololaana dhibaato xoogle saararta dhaqaaliyan siyaasiyan mayba nasiib dore in qaraarka siyaasiga iyo sida noolaba lahayn inilanka un walba niin dhaagna ama niilamada unu aniin go-aami taasa macnaha mayba sheenase xanuun eedan weyn waana war unu sugaani mee sababtoo eh bacda araare una may lahayn dadka karen u bislaadeen waana waaqiciyana nagadeen marka in haddi la nagado dad mabanjarnahan qaraarjo siyaasiga iyo sida noolaba lahaynba lahan go-aamiyaa nagani marka arrintaas haddii soomaalida dhatiana eedi fadeexada ku qaadni haddii aad taageero ati haddii aad mucaarad ataba mar haddii lakiinkaas inaad koonfurta soomaaliya ama southwesta ku jeeda mayba lakiin argay macnaha lan oo dhaawacsan oo yani dhaawac xun saaran oo go-aankii qaraariga siyaasiga amsisunnoolada lahayba lanba usa lamid eh walba dhaangna musu kufaylayahan go-aamiyo marka arrintaas mayba nagatay arag runti xanuun badan iyo hayd haddii anu walgorodka ka nool banaanka
may saluugsinta oo een ee adaleeta halaawiso waana inila embiyo fadayan
saad ku warqabta soomaaliya waqooyiga taladan waan horumara suubiyan challengena ka jaran dadka puntland leeraw kadalika soomaalida kale diriskaan ay hubaysan yiin ugjoogadan dhaqaali suubsidan markastana macnaha maybwa iyoogu muganyi iyoogu rooganba talada soomaaliya macnaha hogaana ku yihin marka dadka keegan o yani kaalanti dadka keegana dhulkanu deganayni ma muuqato dhulki dhaqaala ma leh dhulki arrimaha bulshada walshaqeeyo ma leh siyaasiyan geeka goda ka jarna yani dadna muxumadu kuxun meeta in lan heliyey mise macnaha haldoorki ka horta inaad macnaha katiinla ka gobdo diyaarad la kagaada lankood walba kiin dhaangna musugeeka macnaha gudanka jara taas ma sheenase in dadkun la laciibsaday taasna mayba sheenase in tartankii soomaalida dhartii hay-ad ku gaabayaas taas mayba sheenase in qaraarka siyaasiga lanku kala gacantiska jara arrintaas arrin dadku anfacaasa mee walaalayaalow sekadhiiri geeka anfacaase hargeysa dhatiya in lan heliyey ee macnaha dadkaasna dhada diyaarad intii lanku haqaada soomaalila eh in puntland langdhalada haqaada in dadku xamare agaarigi rogan lahakadla kasuubi una sababta arrintaas inay kasuubi arrin laxaw xoog lena yahayti waay lanregana ma ogolaado kor lan qiimi le nasabiidis feelatana ma ogolaado kor marka walaalayaala una jawaari shalay dhulkala kajiidi lan kasti la dile yani markadan fiirsato jawaari dadka oo yani shiidoyaay generaaladii reewanka ahayn degani marafli ahayn saraakiilii ahayn dadkii mutacalimiintii ahayn dadkii iskoolada baydhabo xamarnayn ka dhisi ahayn dadkii dowladaha la shaqeey ahayn dadkii lankaas ku roogo waaye oo cadowgan horkahay marka lankii isugu akbar ay oo yani oo mufaqaf ay waayeel ay yani geeka sampoolkii soomaaliya ee hortaan laga jijiidi arrintaas kula hadalni yani geeka lanku hariyeeye macnaa diyaarad laka qaaday xumaaday faylaada lankood koo dhaladay inaad horto tiida laka ka tiina diyaarad laka qaado lanku geeka godanka jar walan binaadinka qiimale ogolaado kormee marka walaalayaala una wala unu arrintaas ka mutaysini haddii su-aalaha dadka digili mariflaagan yaalla marki marki ada marki ada hoos andhiido dooga hata maldahanyaa hoos landhiyo lisha shalqaada eedi iyo tabardaradu intaas dhan ay sheentay inisaas wal andhiyaan intee saara fadhiyaada markii laka markii lan fiiriyi dhiniga oo awood darada oo saaska dhiidi lankasta qoomiyadda oo dhalbi la nagada eri ama parliamentary eh ama local eh ama siyaasi eh maanaa langeeka maanaa kaaltisa kubaha korma leh halkii qof oo dadkaas ka tirsi oo ku mid eh oo geeka qaraar qaadona maanaa adi baha dilaas adi dilaas kasteed yani walla qaadla kor oo binaadin ogolaada kor ma geeka markaad anfiirada unamaynayn fiihaw walaalayaal una geek wala un haysana kafaano korna oo soomaali kale horsidhma korna in shee kortaana shalay hayday dadka oo golaha sanadka mayneen ka daray dad uneen ka galan dadkan local parliamentariga dara diyaaro hortaan laka qaadaday dad oo mahayna macnaha oo oo yani geeka yani may saqaafiga meelkiin deedsii kor yani dawladda dhexe may ka jaraan dad oo yani may waa tobanka shan labaatanka shan inka dambuya meelas macnaha ka dhinkadi marketing suuqa waaladayo layfadhi geekan eerkorna walaahun qalado walaahun ma ogolaadaan walaahun dadkaana magaalada koran haddii geeka wasiir puntlandeesi ama somalilandeesi ama dadkan oo walaanyagaan ee hubaysa wax markoogan haddii lan wasiir iyo kumada xil ku qaado laga kala sheeno oo giilan kun ku qaado inuu walban ku dheefan yani principe han isku mid layo alla markii lankii wasiirka ka usa qaraar deeru seeran walaahun magaalada kor booska geelan ku kala isticmaalo kor baqo eh يعني دبات كذا كوين ودتكون هاي ستم أتا ورولالك ولوسين قا إن قا تمارا من قالون ورولالك ولوسين دبونا مكسوبيو دتكن إن يتكن قران ورديو اللي بتكدي كذا عذوهم كويس مسكوا قادن dadkan idalkan dadkii may haayaan siyaasadda soomaali aawun haay leeg ay suubi sb ay suubi haduuda ay ku hadala jari soomaalida kale ay rajari unin martiniingatin يعني أكتا والله عامي سومالي أي دتك سياي أي دتك قودي جري لا أي دتك قودي أي دتك ما حيلا دت ورجع بتركن كجري جري إن جيك ينقدن دتك كليرو كراجة سياسي كلا لانكو والبيون نانا هديرو un arintaas soomaali kalena geelka meelbuusunani aayo walaalayaalow arintaas aran siin anfacasime arintaas aran uno dhan anfacasime awlaadeen anfacdoon aniin anfacaan lankaka dhalada doonoon anfacan dhulkaas dadka geelka roogo leh unawalku e leh ma istaahilan kutaba siyaasi eh dad deera kor hesheenay dad iyo go-aan gaadada kori kooyeen dad talada meelgelinkiidaani kooyeen dhulkan dadka iska le fadheeden ya shuuro suubsideen fadheeden se dhibaatadanku ku bahaan eren geeka lanka ogshooga southwest maryadaninka ee iyo dadkusi la shaqeeyo inta niinwadan inta ni jeedoonan lanko anaa male hoosoogan kasteeda sicda soomaali beriyey macnaha ka dhex dareeras adke warse soomaali dhateeda magakawaadhadas antum mutacalimiin elena antum saraakiil ee gabna antum intellectual elena antum geesee gabna antum haliyeeye gabna in geerka una dadkaana mugdi la geliya eelaka dhexdeeda sabab la gaabo korma ee walaalayaalow arintan mayba nagadaase arin soomaalinimadaan i dadnimmadaan macnaa dhaawacso nagadaas markaana may gabeen geeka meedoon rogna deersangalinin tanaasula dhulkaas dadkii lahaya naskooye dadkaas godkala kiridii haya ku biyey lanka godka kiridii hay la dagaalamoy yani mayba qaraar siyaasi rasmi ahay deera dhulka dadkii lahay ku talabeen master jib sagaarey arlaadun dadshe iyo iyo weliba dowladnimaadii oo hata weli ka aalaase ini system layin oo madaxweyne layin oo dowlad golo wasiiri layin oo xildhibaane layin intaasoo dhan iyo oroogan hatana mayu walaa aradalawsantaa ay adaleta qadiyadii umatun dhulka lakiridi
mayba yaab laha oo geerka ada macnaha la yaabase oo ada macnaha lanfakri korna waa lanqari korne lan kasta oo bini aadamka dalkun dhalwen ogyaa un akhtiyaarkana boqol maga maamulhayna un akhtiyaar siyaasiyaba ma lihayni akhtiyaar dhaqaale ma qabna dad siyaasiyiin oo dalkun ku dankadaayo le walaaho manin ahaan sameeyan ma qabtada yani ogtaa artikeer amijinsi malluungeera tariyaaniga runta haddii la sheega saaxiibtinimada dheeradaas dhulkan dadkii lahaay muxuraysan dhulkan dadkii lahaay go-aan qaraari ee madeeri qoran dhulkan dadkii lahaay lanka luugrooga dhibaye lanka baardheer roog dhibinyi lanka kismaan roog dhibinyi kan afgoor roog dhibinyi kan daafida roog dhibinyi kan xuddi roog dhibinyi sababtaasna may saabaaseen shaksiyad xun shaksiyad xun oo siyaasiya dadku macnaa horjiro intun siyaasiyiin master jiib sagaari intun siyaasiyiin oo leh senataro xildhibaano federaalka eh iyo weliba saraakiil ciidan oo ada sheegdi intii obamay kii la tabar doroyiina markii lanfiri saameynta siyaasadda dalkii oo kaleyin
manaahijta walbarashada soomaaliya wasiirka ku hadali puntland walaya macnaha reaction asubid argaas ilaa wasiirkus apologiseby haddii lankas firi ana markasta amaha naga dadkaa soomaalida kale sababtoo eh damiirka bini aadamka sida saxda lanku turjumaa ka turjumaayan war lankan odigili maraflaa iyaga adad adadkiin siyaasikiin eh haddii ishagadoodo oo us magaalo malaha centerka kooy oo dheer una qaraar siyaasiya rasmiga diiran soomaalinimadii una ka guuldaraysan una waagaga somaliland la taageeran dalka un soomaalimiini ku gona taasa kheerniga jar taas kaambeejana wadna waa ini geeka lankasta arrintaas ka buraaraga una soomaalinimadii kaga saarni wal geeka soomaaliya isla fidoon kaasina male lankaana afgooyla ka jira oo maarne oo khiyaarte lankaana markii laka baabiyahay gabartaan jidkalka kufsadahay lanka kismaayro madaga laku tumahay lanka luugra gumaysiya laka suubiyahay ki siyaasiga ahaye dalku walan qoboda fadahay lanka lanki walaajiyahay hayin hiroy loo maarne qaraar siyaasiya diiri korno yani intana niinwaduna dadkan walal geeka sheegana haddii geeka runturonku sheegna haddii unagay may dhaxle war lankana dhali may dhaxle lankada dhali may dhaxlo doono oo mustaqbal dhaxlo doono lanka soomaaliga ee kiriya mayle kasee war walaamo magaalo hobad arti bariye koo birme aarada shalay mindileego lanka suubi international community ga dhan hajeedadi pentagon ka hajeedadi siyaasiyan meela deerta diyaarada la handiraay dadka la shaqeeya foreign ka hayni meel kasta adduunyada dhan laga jaraa'id kasta la qori war dadka leeran walaamo magaalaana marba ogolaadana walaalakun amal ee warwarjeemaaba gaalaan yani qaraar siyaasi edeer somalilandeska reerko inta shurme dowladda militariga suubiyaan waana talabeen geeda dowladda dhexe haddii erta walaamo ma ogolaadaan yaa sarbeendhikiile warlanka siyaasikin ah marooga makiinka mugaye mahakiin ziyaadii kor ookadeen laifad ookax mar liidhaa dire baydhaw dhatee loo afduubade kasteed marka dhatee lii dire lankan lankanta niinweda macnaa inta injeerdowna unamay fadaane dad siyaasiyiin oo ku gohanta ini oo dadkun xaquuqdiyo miiska saaran soomaalinimada waa laysla darsadiyo hooba ka anfaca waayta waa inaad meel ku sirintaa erakorne erakorne wadooda dooga ee master jiif sagaari ee ka eedan ee canaanto badan oo isu dhiibaaw weliba sheeneeyey ini xildhibaanadii federaalka oo roogaan iyo sanataradii wasiiradiyo mukhtaar roowna hirnaada taas siyaasada bedel marka matalayaan aan la jeede oo awoodi oo yar
exactly ha exactly geeka soomaalida kale arrintaas ay ka suubi karo dila ka suubi geeka soomaaliya nabadmanagadaas yani caalamka dhanba ma aramayd wakacdoon siyaasiya la ka suubiya way dadaalay dad ehelee dadaalay dad yani social advocate ee dadaalay aan mahadnagaana dadka qoraalada suubi wasiiradii taan hore isbedel doonka mahadnagaana tallaabo fayna agaadan dadku si faylaan ku turjumaan kasteeda doctor awesha mudinga professor mukhtaar saciid hoole wadan yani walbadana suubeen fahmaysa walbadana qobadeen way dadaalay inkasta way ku doodahay laakiin internal lankaadka matalay kaarka siyaasiga ahaa sidoo kale macnaa bahdilan kaasu kan macnaha walaajiya hortiis la ka dilow kaasoo wallanku bedelana dadku mustaqbal iyo golleyka jare tusaale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka baydhawii shirar badan ka qobodeen dib u heshiisiine sabeengii warwar biliskihii arantii ini dhammaado ay toong nagda madaxweynahana dhoortooka kana naqi ini usumeelun ku fadheedo doongna ilaa mukhtaar rowow laha ku dhiyaw xabsiga dadaalkaasoo dhan ma kiigmaado tan xildhibaanadii iyo sanataradii iyo siyaasiyiinta kale ee gaabisjoo lay kiigmaadeen
maxamed musal speaker usuba sabeele kiir la fadaay yani xeerka usla deersi la soomaaliya la deersi jara in sheeg korte yani usinafritiis baanayna apologizesi usinafritiis maqaan siyaasi meelus loogu langafi yani mayba ogta dowladnimadan la kiin sheegow dowladnimadan ilaalay aan baahanta shuruuco ka dhisanta nidaam aan suubsanta yani in ciidamadii militariga soomaaliya booliiskii speakerga hindadan طريق صوب يدسكو بيان شراغ من بنا يومي ميل فوضو واي يعني ميل او فوضي يالو مركا انا فوضاس انا هدي اول او دافو انا يعني ما يبقى وقت ان دلال لها دلعها يعني كلا ذكر سبيكر مع دكان بارلمان رجال مرسنة توضا عشان صديحة بحال لها هكذا ودي لها درجو كوي لها شركة دي بوصد لها يعني ما يبقى ديودي لوقت جيسي ولا سو ما هذا كلمة في اوصد لها يعني ما يبقى ولا انا كين شيغا دبوه يعني ما يبقى wasiirka puntland jagada lagu qaado lanka kala madhaama yani meel lay tegin wasiirka somalilandeska walad ku bedeli korta male kaste lankan kala hubaysan oo maca dariirka ee yani lankan kala koro male adegeeka lanki walaalkahay haddii su-aala war dadka kee walaaman kalaman yani booskaas kala budget ka suran kaste dad yani raqiis eh yani dad siyaasadii oo raqiis eh very cheap eh يعني الدرين جوب يعني ما يبغى الدرين كي معناها انك ليدي دي فيري قريشته انه محمد عليه الصلاه والسلام قدرتي اهانه الجرم يعني انت حتى نبغى لها صار ما عندك اهانه وقلابا كست يوم مشركين اهانه دي جرم والله مسلم اهانه كنول اللهم اسلام اهانس ان كنول ذكر والله كان سومالي منصوب سن ان اد البحنمه تيدا اد معناها وسكيتي اجري لان كان سومالي ما لي كسي ار ار لي كسي لان كان سومالي maylay gordo kore war ana walbinyow aan kala tagno kasteed yani mayba muweelo korlay kase yani marka dambayle ninkan taladi kasteed lanka soomaaliga ee ayla ku fiirine waran ku fiiriyaan dadkan soomaalida maban istaahilobin la noolada unuma ena dad mujtamaca shan milyan shan milyan eh ulo degan iska talada kor dhulkaan nabadi barwaaqiyhaala nidaam siyaasi ina hogaamiyoon baahana lanlanku obsadaa lan baahanyi kastay haa ninkiibaa halkaa ku nool yaa lankargee lan baahanyi lamay lan baahanyi haliyey oo dadkun difaaco kaloo lan baahanyi haddii taas la waayo macnaa meelamaha ku baxaan si ogta in ariita la kufsado ya in walaalka baahan lan dira in malaaga la dira in siyaasiga la afduubo in haliyeyga horta laka afduubado kasta ay laka suubi arrintuna nii suubi ama sheego kortaana soomaali jirta lan laka suubi
marhoobasaas eto oo xildhibaanadii iyo sanataradii iyo siyaasiyiintii dowlad goboleedku ha ku jeedi tacadiyadaas iyo ku gaabiyeen waayahay xildhibaanada puntland iyo somalilan iyo laha ku doordaw iyo sanataradii oo idki oo ku kooyeen ku badanya kan yoo ku kooyeen xildhibaanada ku tabaayaan koonfur galbeed markii aad anfiirida lacfiga dhiniga siyaasadii oo kukujaray iyo hadal gaabanaanti iyo arrimo xasaasiyadi leh sida tan qadiyadun hadagu mukhtaar roobow oo kale ini taas sheenaasa awood daro mis obsi jarto oo xildhibaane deegaanadun ku kooyaan inta badan kursigaas dhilun ku qaadalay daneeyaa
islaamka mayba nin sheegay lanka muslimka hadii sanbaa latin america dusa chile hadii saaba safiro diinta islaamka safirinay ninkan una siini kaarshanaasatada oo member of the parliament qaadaday lan walaajiha lankuhiiriya qaadaday waa inuu is ogaada inuu safiir dadku matelo wey soomaaliya way hubaysiin cadaaladoola jirta haddii lankiibo usa macnaha an hayna lan walaasba anin soobsanayn yani ogta fiiri lana una guddi oo yani parliamentary dadkaana dad gabaana lan chairman gabaana somaliland gaban puntland gaban soomaalida kala gaban lixdan ku xubnaad ama toddobaatan ku xubnaad kala ku dhexayte oo diidmi ogolaasho eh kasta ku dhexayte way dideena jiif sagaaley way dideena la xiriirteena way dideena arrintaas
waqtini warsi hanjeedini iskadayni war meerday atiliistata isin suubsada lan isin siin hadalo oo qaraarkinka hadalo walaalo moogoyna walaalo diidni kasteed lanko macnaha maybu inta kobagaadkii lanko maybu inta macnaha jaajuuskii lanko inta beesi kuwadiye lanko inta macnaha gacantiska hoorsinta yani dadkii kaan ogtaa war warse an nool noqono macnaha saas sababtaas lanka alka mataroodii noocaas ay mujtamaca kalena baaba'aayaan yani waa in la helaa dadoortisna wiida ka jirarta dad soomaalinimada macnaha qiimo jee macnaha kasow dadkan uu kan degan war sheekh cabdullaahi begadisiin ku dhaladay s b s u b ya istaad usmaansiin ku dhaladay lankii oo uunadin jeediyahay oo lahay soomaaliya dadkan madeerna dowladnimo ku hadalaayahay nineteen fortygii kasteeda abdullahi sagaabudiin ku dhalay dadku abduqaadir maxamed aadan soobi ku dhaladay kamarin xasan maxamuud shaatigoyda ku dhaladay sheekh mukhtaar se dadrigeha mari oo qaraariga banaanka yaalo lonkoobsado dadkun lonkoobsadaay dadkii gabaad ma haysadaan gabaad siyaasi ma haysadaan gabaad military ma haysadaan yani dadkii mayba nagadeena dad oo markasta nuul tijaabada soomaalida laka suubiyo arrintaana macnaha mayba iyada yani mayba ku hadalni muddo badan haniina nagadaas xataa inta doorashadoon ina wala dhii doono sheegnan ina meelan meel oo macnaa baabaasi nagda doonta meel oo damage burburi doonta destructive nagda doonta maamulka dhagaaga doona war aylaka degdegnay walaalayaalow talo guda uu ka baahanyay yani sheegni sila in hadalaana duubanta arkiisiya ka jirta mewal una macnaha una una saawihayna una dhunsanayna hadii laha buraarowna mee intii walaawun dhiinaya meernay tallaabada siyaasiga ee xamarku ku hayda tallaabada ku anfacayso mee master jib sagaari see isleta markun see isleta tantaaloona walku daawowo karo mukhtaarna walha ka dhii doono systemka harti jaroona mudxileedkii ka dhamaysada koro si dowladnimo waarto nabad i xasilooni ka jarta lanka bah warartuma dabaroobayna in soomaalinimada sida somalilan diidin diidno yani un dadki la tuugay macnaha daganoy borto marko yani ogta qaraarba qaadanay borto dad wal diid diido lan wallan diido korna wallan ogolaado korlis inta koraasa markaana ma ilaataa mu faaja hata argo wejigan hata argo weji dadku han hooma doona mustaqbal yo mihna muuqda absolutely mihna muuqda anoo lagna iga sanayna laakiin ma eragahay walay jawaari lakasoobi ma eragahay walay daraa dadkan lainga jiiday ma eragahay lanka inta lakaabduuday ma eragahayna yo yo ya ma eragahayna yo maxamed mursaley ma hadli kartid kaska lanka erahay lanseew maxii sababtiisu qaraarkaas indeeri kormeed dalkun power sharing haddii anyada helii wayda waa ka canabaxe meelifada anbahe markaad lankaad macnaha ad xukumlahay dishan ogta dalkii dadka degan waa inin la tusaa iniyo qaraar qaado koran waa in la tusaa in iyo macnaha waldiidi koran waa in rajo la geliya dadka waa in la era warnimo maqaadaanon walaahon sahaw saan qaadeen walaahon maqaad la kor marka namaybaa warkaha gebagabaayay sida soomaalida kale inta lati dadyola iyo wakiilanku ihin haddii dadyola kula hadaloon iyo uma filaayaan walna ildiidaan walna ogolaadayaan walaalayaalow dadkaan axmar roogi nagade markasta ma eragaase speaker waa la ridayaa may haqlaaye may lan ride adiga dabandaariyaas kaste adiga idaacada fadheedas anwalsheen wal markhaate way saraakiil ahaayeen jenaraalo toddobaatan jaraayan wala jawaari ridaay dadka iskoole bay dhownaynka dhisay dalku macnaha walahan waxaan gobolaana lahayaa dadka dadlankaas macnaha yani akhyaarta lutahaysidi may lagu dheefi dadkuna tagalni baragaayra may lagu dheefi dowladnimada madaas noolayti kasteed cizi sharafo jirti yani may balanka ogta walaalka eh adi walan sheega la korta adi bedelo korta
waana waana master jief sagaali waana raalahaaw dadka deegaanadu oo dan yartan badan inta badan dadka dibad rooge wali kaxamadaayana badanaaba dadka dibad roogo madanayayaan danti iyo maslaxaada dadka mar walbo arran yartaala horaankii ayan yaa inta badan la siinkaeede taas may ku jara
يعني dadkan masaakin waaye dadkan inay sifayn maamulo dadka inay tartanka siyaasiga ay uga gaadaan dadka inay xaquuqyo helaan dadka inay sifayn nooladaan una ulaadana ma kabedelaan maana kabedeli doon yani amayba ogtaada waxisaaban cala allahi kasta ilan kasto bini aadin hadalo way iskadalo way qore waana wala kala xisaabta ma qoran afcaalu susuubeen waa qoro waay maktuub billahi waay nololana dhiilmeh kasta dhiilmeh abuur laakiin unama diidina waxamar bay daadsan yihiin wardhoobay bay daadsan yihiin wardad wax qabsada ma ahan yani ogta hadal lanka soomaaliga shabeero wali ad etakii sheege yani arrintaas arrin una dhibsiniyo suudgaadashadan hadalkaaniyo walba mataraas iyago mabaadi'da guud ee dadkun sifana lanku turjumna lanheela dad wala diidi kora waa la ogolaado kora lanheela dad fakr qalbaga fakri ku ah lagu biimeelan dad masaakin ah digli mirfla soomaan doorashada anaa ku hayo xoolo mee dadkaada sababtada maanaa tiriyaas meeta waa inuu helna dad madaynimada tartamo xoolo qabna biyo kasteeda arrimaha bulshada la dhisa dadkan xamar deedsan walla bara idoojo laakanaga la dadaal dadka banaanka rogan jaariidoo biseela ka jeer dad biseela ka jeer ina walla gobada falaaya laakiin waa ina siyaasiyan macnaa ogta siyaasada mayba xaliyaase walwalba biniaadanka masaxdiisa wadanka wadanka noolna siyaasada ya go-aamiyaas haddii lanka siyaasigahay meelana kiin sheegi birkooda ama xeerkaas un suubsanyi un dadkaana may kusugo ina soomaalila tartamaan
haaba hal isdaraawo may diidina ka shaksi ahaan inis gorolaasana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waana jarte ini ada la xiriirsay ad an sheegdi dano i maslaxada ilaan tala adika nool maha iyo makiitigaada solaka maagmaagey aqoonbadanaynisleena waana kula hadalnay inti walaawnina sheegni saansaanka daraawsanayni habka oo walan dareera habna nin anfacna nin hayna sheegni kula hadalni masajan qorni risaalo deersini miidiya ha dhigni si kasti weelni una u dareensana cadaabad goynaa ma jirta muwaadin hew everybody muwaadin laakiin inuu dadkaana si filan nooladaan walaalka doorslow ii sheeg korteeda walaalka doorsalaas ii sheeg korte walaalka doorsalaas male dadkan ay xaawo boqol mara sheegnay dadkan afgoodow dadkan baraawrow dadkan kismaayo dadkan jilibrow jamaamurow saakow go-ala dhirtiyo raaraysata hoggaan rasbice oo dadkan dhibaatada ku biido fadaay marka haadaa bilaahi towfiiq anamayba gaba eedaa maasinti idaacadina dadaalahayd inay la gudbi wala dadka kajaan mujtamac si on fikiraya saxda eh mayba dadkaana ku bahan dhibaatada mayna ku bii koraana dad qiimo leh oo naftooba qiimaha iyo liin aadanimada og karaamada ilaahay si og oo challengena suubi kora dadkaana dadkaasa walanqobda kora
su-aalinka damboyte master jiib sagaaliy kuweydiya weliba waa geeka xaalada koonfur galbeed ku jarta ka kanta arlaada roob yaraan badan iyo sanadii hore oo rooban qobni iyo hatoo dadkana oobso qabaan may ka jaaliyad ahaan ku qoboga kortaan maadaama adeeta afhayeenkii jaaliyad digl iyo marble wadamadu iskandinavianka xaaladooun geega ku jara ee biyo yaraanta iyo baadlaanta ee dadka bogtaale ee moorgashiimeedka ka jara khatarayna hadda reerto an sheegnay socdaal badana suubini skandinavianka magaalooyin badana seeni ingiriiska seeni meelo badana seeni hortaba unama hayna dad oo dadkaas ina walla tara yani fado waana walnaha dhiibi jarni gacantaana hadeeri jirtay meelo badanna macnaha ma hadeeri jirtay ilaahaya macnaha bini-aadanka ogtaa nooga bini-aadanka eh ilaahaya macnaha kafaala qaade ad addoon eeta inaad ilaahay tuugto kii filan marka dad ilaahayba tuugto ad macnaha ad ku tuugta masaalixa guud dad faylan hoggaan faylan dad qiimale ku tuugta dad ilaahay usi dad baraaree laakiin una ka jaariyad ahaan noogoonta soonka dadkiina walla tara biiqaadkan walla sii walaa wala sadaqee dadkaana iyo ninka fildaana ninkasaana in una deerta walan ka faylan waa ilaahay tisna macnaa farax geliyow islaamkana saasa ka dhisiina wallistara marka insha allahu tacaala dadaal badan awgeedna waana galantaana hadeeraas horaanaan deeri jirtay eed iyo eed yaan mahadsantay dhegeystatayaalkaasna may bahaye cabduqaadir axmed jiib sagaare oo eh afhayka jaaliyadda koonfur galbeed ee wadanka sweden eedyadaan maadsanta afayeene
walaalo isinayadan maadsantin